mashruucan ayaa waxaa ka wada shaqayn doona hay-adda kaar iyo wasaaradda deegaanka dalxiiska iyo duurjoogta puntland waxaana dhir gaaraysa laba kun oo geed lagu beerayaa magaalada caasimadda ee puntland geedkii u horreeyey ayaa wasiirka wasaaradda deegaanka dalxiiska iyo duurjoogta dowladda puntland waxa uu ka dhagax dhigay waddada weyn ee aada dhinaca madaxtooyada puntland fartuun cismaan oo ka socotay hay-adda keer ayaa sheegtay inay mashruucan ay muddo ka shaqaynayeen si uu u hirgeli lahaa wasaaradda deegaanka saxaafadda shaqaalaha wasaaradda iyo dhammaan kasoo qaybgalayaasha ee furitaankii dhireynta mashruuca dhireynta barnaamijkan wuxuu qayb ka ahaa barnaamijkii deegaanka waa noloshaada ay wasaaradda deegaanka duurjoogta iyo dalxiiska ay daadihinaysay kaasoo ay kala shaqaynayeen hay-ado badan ay ka mid tahay hay-adda care international barnaamijka waxaa maalgeliyey euda wuxuuna ahaa dhireyn loo sameynaya shan wado oo wadooyinka garowe ay ka mid tahay wadada madaxtooyada iyo shan iyo labaatan institutionood ama xarumaha dowladda hadday ahaan lahayd wasaaradaha xarumaha caafimaadka iskuullada ujeeddaduna waxay ahayd in dib loo sameeyo dhireyn kaasoo la rabo maadaama xaalafintii dhirta iyo deegaanka dhammaan ay saamaysay deegaanadeenna ujeeddadu waxay ahayd in dib loo dhiso dhireyntii si deegaanku uu dib ugu soo noqdo kuma dheeraanayo barnaamijka waxaan rabnaa si ofishiaala inuu wasiirku noogu furo barnaamijkuna halkaa ay uga sii socdo ugu dambeyntiina wasiirka deegaanka duurjoogta iyo dalxiiska dowladda puntland cali cabdulaahi warsame ayaa sheegay in loo baahan yahay inay dadweynuhu ka qayb qaataan sidii loo dhireyn lahaa magaalada caasimadda ee garowe maantay dabcan sidii loo sheegayba waxaanu halkan isugu nimid inaanu daah furno mashruuc ku aadan dhireynta magaalada garowe sida hore loo sheegayba ilaa shan jid oo ka mid a jidadka magaalada ayaanu insha allahu dhirayn doonaa dhir ku beeri doonaa sidoo kale shan iyo labaatan ka mid ah xarumaha dowladda iyo xarumaha kale iyagana danta guud ay ka socoto iyagana insha allahu dhirayn baanu ku samayn doonaa mashruuca kan waa mashruuc muhiima weeye wuxuuna qayb ka yahay mashaariicda ku aadan sidii dib loogu dhirayn lahaa ama loo cagaarin lahaa deegaanada puntland gaar ahaan magaalooyinka waaweyn magaalo madaxda ahmiyad gaar ayaanu siinay ilaa laba kun oo geed ayuu ka koobnaan doonaa insha allahu tacaala dhirayntu ay ka koobnaan doontaa waxaan rajaynaynaa si ugu dhaqso badan inuu kusoo gebagaboobo mashruucu waxaan rabaa munaasabaddan inaan uga faa'iidaysto marka ugu horreysa inaan u mahad celiyo intii nagala qayb gashay hawshan ugu horeyso hay-adda care international xafiiskeeda puntland mas-uuliyiinta hadda halkan jooga namatalaya iyo kuwa maqan intaba mahad gaara ayaan u celinayaa sidoo kale mashruuca dhaqaale ahaan waxaa ka qayb qaatay oo bixiyey dhaqaalihiisa midowda yurub iyagana ammaan baan u jeedinaynaa iyo mahad celin ballaaran runtiina wasaaradda deegaanka mashaariicda ay waddo waxaa lafdhabar u ah deeqaha ka yimaada midowda yurub aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa waxaan rabaa dhambaalka labaad oo aan raba inaan u jeediyo dadka waxa weeyaan waxaan u baahan nahay inaynu dib u eegno deegaanka dhibaatooyinka ka jira ama ha noqoto baadiyaha dhulka baadiyaha ama ha noqoto magaalooyinka magaalooyinkeenna marka dusha sare diyaaradaha aynu waa dad badan way arkeen waa wada dhul qalalan weeye oo aan waxba haba yaraatee geedaha aysan ka buuqan waxaan u baahannahay arrintaa inaynu bedelno magaalo kasta oo ka mid a magaalooyinkeenna inaynu ku beerno geedo oo aynu cagaarinno baa loo baahan yahay waxaan soo jeedinayaa qoys kasta iyo qoys kasta hal qoys hal geed barnaamija inaynu samayno qoys kasta oo ku nool garowe waxaan ka doonaynaa inay beeraan hal geed ugu yaraan inay beeraan geedihii wasaaradda ayaa haysa iyagoo lacag la-aana way soo raadsan karaan way qaadan karaan waxaa la rabaa inaynu isugu tagno macquul maaha in aynu xataa dhiraynta guryaheenna iyo jidadkeenna iyo magaalooyinkeenna aynu u barino caalamku aynu dhiraano hana la siiya dhaqaale aan ku dhirayno geedihii waynu haysanaa biyihii waynu haysanaa hawadii wanaagsanayd iyo qoraxdii iyotaba waynu haysanaa maxaa inoo diidaya marka inaynu dhulkeenna aynu wax ka qabanno abdixakiin xuseen xasan raadiyow daljir garowe